habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale laba wiil oo soomaali ah ayaa xalay toogasho lagu geystay magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden halkaasoo ay ku dhinteen dadkan ayaa la sheegay inay ku dhinteen rasaas ay rideen dad wejiyada soo xirtay wiilasha ayaa lagu kala magacaabi jiray faysal iyo sakariyo oo kala dhashay labayo sagaashankii iyo saddex sagaashankii waxaana aabahood cartan cabdi jimcaale uu uga warramay musiibada ku habsatay qoyskaasi waryahayaga jaamac buule jaamac walaalow waxay u dhaceen nimankan aan dhalinyara bay ahaayeen nin nimanka kamida ayaa hadda ka hor nin saaxiibkiisa la dilay markii la dilay gruub kale ayaa yimid oo haddii ilaahay ku roon yahay ninka la dilay kamida ayaa iyaguna gruubkii kale nin ka dilay waa anigu hadda shakiga aan qabo in weliba aana joogin meeshii waxa weeye marka waxaa jirtay arrin ah afar nin oo groub wax dilay kamida inay magaalada stockholm ay imaan waayeen ay banaanka uga baxeen waa la raadinayo inay iskaadsanayeen waan ogeen afartanniba magaalada ka baxsan odayaashoodii ayaan aniga nin kale oo yahay aan wada kulanay markaan wada kulanay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa ciyaalka inaan isu keeno maadaama ciyaalkoodu marka ay stockholm imaan waayeen raggaan ka baqayna ay yidhaahdeen odayaashii marka waxaan yidhi annaga labadii wiiloon dhalnay waa kuwaana ahaa waxay dhintay waa dhinteen laakiin inta hadda nool inaan badbaadino baan isugu nimid nooyo anagu kuwaan dhalna waa kuwaan kuwaan dhasheen keena ilmihii aan gacanta isu saarno inaysan waxba ka dhexayn in dad kale ku kala dhex shaqaysanayo aan ka saarno mataqaanaa dad soomaaliyadoo ahalaho walaalaa weeye isku diinaho isku dhaqanaho isku luuqada oo iyagu dad isu xiga adugu calaa ayi xal nimankii shalay anagoo haddii la kuroo yahay alaab inta soo rarnay ay xoogaa yara guriga seexdeen way kasoo tageen meel maqaayadaha yimideenay dheheen babaarsadan anagu ma rabno waa maqaayadaasaan ka cashaynaynaa cashay usoo doonteen bartii ayagoo jooga ayaa qora weyn inta loola yimid iyo bastoolaba lagu horgufaaliya dadkana saaxsaaxad kay saadinayeen markii xabadda la dhaceen kii kale oo la dhashaayo haddii ilaah kuroo yahay asna maagay madaxa korwaad waa le qof dhiigiisi lahayo weeye isagiina waa lagu daray labadooda waa laisdul saaray ambalaasaa timid baa la yidhi ambalasta waa soo geli weyday dheheen boliisku meesha waa ka laabteen ilaa iyo hadda anagu meydkeedu uma aanaan tegin boliiskaa qaatay hadda walaalow saasaa wax u dhaceen wax ka dhex shaqaynaya oo isu keenaya oo u raadinayaana waa dad adnebiya oo mataqaan ka dhex shaqaysanaya carab iyo latin american
allaha u naxariisto wiilasha cartan waxaad hadalkaaga aan ka dhadhaminayaa marka waxaad dareensan tahay waxa wax dilay inay soomaali yihiin aada iyo aad taasaa ugu weyn aniga taasaa aada ugu weyn afarnimo afarnimo soomaaliya oo dhalinyaraaho da-diisa oo magaalada stockholm ka dhuuma jirtay oo magaalo lixdan kilomitr u jirta laga sheegayay ayaa haddii la kuro nimankaasaan ku tuhonsanahay inay dileen walaalahoodna information ay siiyeen oo nin yaro curyaamay iyo nin kaloo weyn oo xaaslaha jire waa la yaqaanay dheheen oo waa raggii waxa dilay dabcan waxaan qiyaasi karaa ilmo kale inay jiraan maxaa tala ah marka hadda tale horta tale waa tiitay ilaahay waa waxay ilaahay kugu toosiyaan baa toosaya laakiin hadda kuwa rigiska isku sheegaya iyo kuwa maamulka masaajidyada haya iyo waxaasaa isu yimid dad baan maaragta soo bixinayna hay yidhaahdeen marka dadkaas in wax wax ka soo baxaan haddii ay haatan meeshii la rabay iyaga laftiskooda wax ka bixi waayaan waxay noqonaysaa waalideenta inta laysku duubo ay isu tagaan ay dhaheen boliis ama haddii la kurooya dawlada ama dadkaan wax ka qabta ama waxba kama qaban nafdaha oo haddii la kuroon yahay ninkii cunugiisa difaacanaya ninkii kaxaysanaya ninkii uu ka dhimanayo dee asagii u taalla cartan cabdi jimcaale oo aabbaha wiilal xalay lagu dilay magaalada stockholm ee waddanka sweden wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey waryahayga jaamac buule jaamac